saaad u ogtihiin masiibo rabbaani baa dhacday masiibadiina waxay qasabtay in waddooyinka ay xirmaan waddooyinkii markay xirmeen marka waxaa dhacday magaaladii raashiinkii inuu ku yaraaday oo meel lasoo mariya la waayey marka waxaan u sheegahayaa magaalada dadka ganacsatada ah inay naxariistaan oo xaaladdan hadda muddada ah oona haysato awgeeda inay ummadda ugu naxariistaan oo raashiinkii hadday hayaan ay soo saaraan oy dadka ka iibiyaan beec jaban oo ay iibin jireenna ay iibiyaan yay ka faa'idin xaaladda siday tahay waxan waa wax amar ilaahay ku dhacay waa wax muddo yar ah waa waxna dhaafi doono waxaa iga dardaaran ah inay ummadda u naxariistaan xaaladdan lagu sugan yahay waayo shaygii boqolkii ahaa baa waxay gadahayaan shan boqol lix boqol haddiiba la helo waayo haddii kaloo ahayn tukaamadii bay ku xihanayaan marka waxaan rabnaa dadkan waa dad islaan ah waa dad dhaliye ah waa dad walaal ah xaalad muddo yar soconayso waa laga bixi doonaa in laysku naxariistaa fiican marka ha laysku naxariisto ummaddana muxuu ahaay ha loo naxariisto laakiin waxyaalaha hadda la shasheegahayo wax jiraan hadday yihiin diiniyan islaamnimadana uma roono sharcigii waddankana xadgudub bay ku tahay oo uma fiicno bini'aadamnimadana uma roono marka waxa waa muddo yar waxaa iga dardaaran ah in laysku naxariisto ummadda loo naxariisto waa wax laga bixi doono marka ummadda ha loo naxariisto